galab wanaagsanna dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha abriilna ay tahay labaataniyosagaalsanadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s wararkana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha ruushka valadimir putin oo ku dhawaaqay saddex maalmood oo xabad joojin laga sameeyo dagaalka kala dhexeeya dalka ukrain ololihii doorashada oo xawli u socda iyadoo dhowr maalmood oo keliya ay ka hartay maalinta doorashada ee dalkan australia oo ah sabtida bishu ay saddex tahay madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay in adduunku uusan doonayn inuu sugo inta laga gaarayo bisha may sideedeeda in xabad joojin laga sameeyo dagaalka saddexda sano socday ee u dhexeeya ukrain iyo ruushka kaasoo markii uu dhaqan galana dhowr maalmood oo keliya soconaya madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa isagu ku dhawaaqay saddex maalmood oo xabad joojina oo dagaalka ukrain kala dhexeeya markaasi la sameeyo iyadoo lagu xusaya ayuu yiri siddeetan sano oo kasoo wareegatay guushii midoogii sofiyetka iyo saaxiibadooda ay ka gaareen dagaalkii labaad ee adduunka laakiin master seleniski ayaa ku baaqaya xabad joojin buuxda oo shuruud la-aana oo socota ugu yaraan soddon maalmood taasoo lagu gaaro waxa uu ugu yeeray fursad saxa oo dhanka diblomaasiyadda ah ra-isul wasaare antony albanisi ayaa ka ololeynaya maanta kursiga griffith ee xisbiga greenka uu hadda haysto iyadoo leybarku uu rajaynayo inuu kursigaasi dib ugala soo noqdo xisbiga greenka kursigan ayaa ku yaala magaalada brisbane leybarka iyo greenka ayaa isku khilaafsanaa siyaasadihoodii dhanka guryaha intii uu socday muddoxeleedkii baarlamaankii uu dambeeyey iyadoo markii dambe wada hadaladoodu ay burbureen leybarka ayaa qorsheynaya inay dhisaan boqol kun oo guryo oo si gaara loogu qoondeeyay dadka markii ugu horreeyay guri iibsanaya haddii doorashadan iyaga la doorto hogaamiyaha mucaaradka peter dutton ayaa isaguna booqanaya ayaa la yiri dhowr iyo labaatan kursi toddobaadka u dambeeya ee ololaha ka hor maalinta sabtida ee dadku ay codayn doonaan peter dutton ayaa sheegay inuu ku tiirsanaan doono ama guushiisu ay ku tiirsanaan doonto waxa uu ugu yeeray dadka australiyaanka ee aamusan si markaasi uu u gaaro guusha kooxaha kasoo horjeeda nucleerka ayaa carqaladeeyey dhacdo peter dutton ololihiisa uu ka waday meesha la yidhaahdo century point oo ku taala xeebaha koofureed ee gobolka new south wales taasoo ku khasabtay mr dutton iyo kooxdiisa inay markaasi kansalaan arintii dhacdadii halkaasi ay ka qaban lahaayeen kooxdan oo ka koobnayd saddex nin ayaa waxa ay wateen dharka hasmaadka la yidhaahdo oo la xirto marka kiimikooyin ama waxyaalo sun ah lala xaalayo iyagoo markaasi dhaliilay siyaasadda isbahaysiga ee ku aadan in nucleer ay rabaan inay koronto ka soo saaraan wararka dibaddana kooxda xuutiyiinta ayaa sheegay in duqeyn maraykanku uu u geystay xabsi lagu hayay dad soo galootiya oo afrikaana oo ku yaala gobolka saada lagu dilay ugu yaraan lixdan iyo sideed qof saada ayaa ah meel ay ku xoogan yihiin xuutiyiintu waxaana horey u beegsaday duqeymaha maraykanka sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee xuutiyiinta xeradaas ayaa waxaa lagu hayaa boqol iyo shan iyo toban soo galootiya afrikaana qaramada midoobeyna waxay sheegeen in tirada qaxootiga caalamka oo dhan ay sii kordhayso taasoo sabab ay u yihiin colaadaha socda filipo grande oo ah guddoomiyaha qaramada midoobey u qaabilsan hay-adda qaxootiga ayaa si gaara hadaladiisa waxa uu ugu tilmaamay colaadaha ka socda suudan iyo ukrain halkaas oo uu sheegay in dadku dhow toddoba milyan oo qof ay qaxooti ku noqdeen saadaasha hawada birta magaalada melbourne roobab ayaa la filayaa sideed iyo toban digrii sydney waa roobab iyo kow iyo labaatan halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo afar senti oo dollarka maraykanka ah